waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qaybtii afaraad waayihii iyo sheekooyinkii garaadwiilwaal dhegaystayaal sheekadii darteed uu wiilwaal tibiro ku guursaday waataan toddobaadkii hore idiin mariyey intuu awrka qalay waatuu raggii ku xujeeyey in mid waliba u keeno cadka ragga israaciya odayadii degmada midkood intuu xujadii gartay waatuu u keenay hungurigii ratiga kolkaasna inta dareen cusubi ku soo kordhay waatuu wiilwaal odaygii ku yidhi war adigu xujadayda nin furi kale uma ekide yaa kuu sheegay odaygiina inta ka baqay garashadiisu inay galaafato waa kii ugu jawaabay waa runtaa garaad oo anigu nin wax garan kara ma ihie waxaan ka soo guuriyey inan aan dhalay oo cadkan oo aad u dan lahayd ii sheegtay waatuu wiilwaalna intuu gabadhii u bogay markiiba guddoomiyey inay isaga afadiisa noqoto waa kii sidaasna timiro ku guursaday kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiiyey toban sac oo dhaawicii xilakaqaadka malaha uu kaga dhayaayey maalin kale isaga oo awr ka baxsatay baadigoobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu laayahay ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu toddob helay ku kala baahay wuxuu abbaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa faraskii uu ku joogay intuu soo agjoojiyey ayuu nabdaadiyey dabadeedna ku yidhi gabarey waxba awr baadi ah ma aragtay waxay tidhi indha kama qaadin ha yeeshee balaan maleeye awrta mid dabali i maku jiray wuxuu yidhi haa markaas bay tidhi mid illi-i isna maku jiray wuxuu ku jawaabay haa markaas bay ku tidhi haddaba raadkoodii uun baan arkay ee ruuxoodii ma arage dhinacaas iyo qorraxo dhaca bal ka baadi goob sidii ay kula talisay ayuu yeelay galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegey iyaga oo si wacan geedaha luqmaha ugula jira hareerigii toomahana ka hamuun beelay karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay habeenkii meel uu ku baryeyba barqadii uu la kulmay teedihan ayuu isla meeshii ugu yimid iyada oo aad mooddo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin markii la isnibdaadiyey kadib ayuu weydiiyey gabarhey awrka dabadala sideebaad ku garatay markaas bay tidhi awrtu kolka ay saaloonayso saynta ayay saalada ku kala firdhisaa kaaguse meel keliya ayuu tuuminayey oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey waa tahaye midka ishara'na sidee baad ku garatay waxay tidhi geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac keliya ayuu ka daaqayey ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn sidaas baanna ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooyee inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin sidaas ayuu ku guursaday dahaba duula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd si kastaba ha ahaatee haddii aynu doonno inaan ogaano jawaabaha dadka siduu wiilwaal garashadooda ugu dhudhumin jiray ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu hana qaaday reer aabbihii u wareegay beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tabiyey dadka uu u taliya qaarkood inay inankii xanteen kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagana aan ku bannaanayn hadalkii ayuu liqi kari waayey waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeeni sida uu dhaliilba u yeelan karo dabadeedna inankii ayuu fariin u diray isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin hebla geedka shirka inay ku soo beegaan wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo isaga oo aad mooddo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu wiilwaal inankii kula booday oo saddex su'aalood mar qura isu daba dhigay wuxuu ku yidhi maandhow xoola maxaad ka timid maandhow xaraga maxaad ka timid maandhow xaasna maxaad ka timid inankiina isaga oo aan keyrkayrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay abti xoolo waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna haragana waxaan ka imid geenyadii xamaro ahayd xaasna xayn ari ah ayaan ka imid waxay noqotay gargayrtii goobta fadhiiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen si gaar ahna garaadkii u farax gelisay kolka maxandan baa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiiday sow waxyaqaan inuu yahay looma wada qarin sow isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii dhashay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo sheekooyin kale oo ku saabsan garaad wiilwaal